anfacatayo aasaaskuna waa iyada caquunba lagu hirtaayo kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a toddobaadlayaasha ka baxa himila f m islamarkaana aan diiradda ku saarno mawaadiicda la xiriirto aqoonta iyo kobaca garaadka dhegeystayaasheenna toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka inaan anigu idin waaniyaa waa umuur xaqe ardayahay aqoonsada cilmiga afwaa jahale ijtihaada idinka horkicii aradka soomaale akhlaaq xumo iska ogaada waad ku ambanaysaane ma aflaxo ilmaha caas iyo edebta diidaaye muhiimadda gabaygu afka iyo aqoontaba u leeyahay waxaa barnaamijkaa soo saaray anigoo cali ah waxaana farsamaynayo qaalid xuseen sheekh abubakar mar kaliyo barnaamijka aqoonkaal الفجر الباسم قادم hoodde hooddi hoodeen aw qasin bal soo dhaf oo waa maxay duufankan aad odayga ku dhoobaysid aw qasino waa xabatu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabatu sawdada ee alfajri marra waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsi khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya Oo, aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mariyey biririx waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummadiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri aw qasino waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibyaanta macjuun nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labayg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabow taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal الفجر الباسم قادم bulshadu intifaacsatayo aasaaskuna waa iyada
hagaag aynu gudaha usii galno barnaamijka maanta oo kale kow iyo labaatanka maarso sanad waliba waxaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee gabayada kadib markii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanka iyo waxbarashada ee unesco ay ku astaysay maalintan heshiis ka dhacay magaalada baris sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii unesco ayaa soo jeedisay in gabayadu yihiin kuwa la kulmi karo doorka bulshada maadaama ay taaban karaan wacyiga iyo walaaca ka dhex jira waxay intaasi kusii dartay in gabayadu ay da-yarta ka caawin karaan inay ku xirnaadaan tagtadii hore una diyaargaroobaan timaado qurux badan maalinta caalamiga ah ee gabayada waxaa loo xusaa si guud ha yeeshee dalal badan ayaa u xuso maalinta gabayada sida maalintii ay xornimada qaateen maalintan waxaa loo qabtaa sidoo kale in loogu dabaaldego dhaqamada iyo heesaha kasoo maaxday midhaha ka dhashay gabayada sida ay qabta hay-adda unesco dhaqan kasta oo ka jira caalamka waxaa asal u ah gabayada haddaba maxaa la yidhaahdaa gabay soomaaliya heerkuu ka joogaa gabaygu goobaha waxbarashada ee haatan dalka ka jiro ma lagu bartaa gabayada su-aalaha iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya abwaan cabdulaahi macalin axmed timcadde gabaygu suugaanta wuxuu kaga jiraa aabba ayuu u yahay waxaa la yidhaha suugaanta waxaa aabba u ah gabayga marka waxyaaba badan oo uu xambaarsan yahay ayaa jira uu kaga duwan yahay inta badan gabayga codaa la saaraa laakiin muusig iyo waxyaalahaasi looma tumo waxyaalaha kale uu kaga duwan yahay maansada qeybyada kale ayuu yahay waana waa sidii uu yidhi abwaankii dhintay allah u naxariista abshar bacadle suugaanta gabayga oo asal ah garan samaysaana ayuu yidhi marka gabayga ayaa aabba u ah suugaanta dhanbana waa maansada wax laysku yidhaahdo marka iyadoo loo kala qaybiyaa tix iyo tiraab hadalka ayaa qaybta tixda ayaa gabayada iyo maansada soo gelaysa maansadana gabayga ayaa u ah aabe kuwa kale maarata furuuc waay taariikh ahaan ilaa goormo ayuu soo jiray gabayga guud ahaan markaan ka hadlayno afka soomaaliga soomaalidu in alle intii ay jirtayba way gabyi jireen laakiin wax la qori jiray ma aha xilli dhow ayaa qoraalku soo bilowday qarnigan hadda dhammaaday oo kale ilaa bilaagiisii iyadoon la qori jirin haddana waxaa lagu xafidi jiray maskaxda dadka ayaa xafidi jiray ilaa markii dambe qoraalka lasoo gaaray dib loo ururiyo la yidhi wixii dadku xafidsan yihiin hala qoro marka muddo aan filayo inaan inaysan dhoweyn ayuu soo bilowday eh, gabayga ama tirintiisa laakiin xilli waxaa jirtay eh, la xiiseeyo oo waxaanu inay mataqaanaa ay faa'iide leeyihiin la arko iyo inaanay faa'iide lahayn inta badanna waxay ka soo bilaabataa dhinaca miyiga oo aada maaragtay dadku ay aada maaragtay u yaqaanaan kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe laakiin markii soomaalida la yidhaahdo Eh, iyadoo markii xaggee laga soo bilaabay haddii la yidhaahdo qarnigii siddeed iyo tobnaad ayaa loo ayaa la filaya inuu soo bilowday ninkii ugu horreeyey oo gabay hoyaalayay hoyaalayay hoyaalayay hooye ku qaadana waxaa la sheegay inuu araaga ugaas warfaa marka de isaga rag baa kasii horreeyey oo qaadi jiray laakiin siiqada noocaana isagaa bilaabay ayaa la yidhaha waayo wax- wax walba waxay leeyihiin qof ikhtiraca oo hindisa ayay leeyihiin marka ninkaas odaga ayaa loo tiiriyaa inuu maaragtay laxanka gabayga uu leeyahay ninkaasaa saaray marka soomaalidu in muddo fog ayay gabaygan ay soo bilaabeen soo jiri jireen oo aada maaragtay ay u ahaayeen dabeecadaha xataa u gaarka waxyaabaha inta badan fariimaha isugu gudbi jireen ayaa ka mid ahaa gabaygan oo qofka gabayga loo dhiibaya waa xafidaya kabacdina qofkii kale u geynaya isagona oo usoo dhiibaya sidaasuu maaragtay xiriirka keliya ee dadweynaha ka ay isu gudbiyaan oo u ah telefoonada ayuu ahaa gabaygu maxay tahay sababta uu qofku u gabyo goormaa si uu qofku gabi karaa Eh, sababta qofku u gabiyo gabayga waxbaa ka keena qofka ama farxad ama murugo ama arin dhacda ama colaad dhacda ama waxyaalo fara badan ayaa ka keena qofku markaas eh, uu gabiyo wuxuu ka gabiyaa wixii isaga markaas dhibayay ama baahidiisa ahayd ayuu ka gabiyaa Eh, taasoo markaas noqota mid markaas gabaygiisi markaas raatraac lagu sameeyo gabay looga daydo oo inta badan wax naftiisa taabanaya maruu ka hadlaa wax si guud u taabanayana abwaanku maruu ka hadlaa marka sababta uu gadba gabayayo ayaa waxay tahay in bulshadii uu ku wacyigeliyo wax ugu sheego inta badan dadku waxaan idhi waxay wax si u sheegi jireen gabayada marka dadkii ayuu wax ugu sheegayaa nooc walba ha ahaato ayuu wax ugu sheegayaa Eh, sababtaas ayaana maaragtay keentay inuu abwaanku gabiyo waa marmar wax loo baahan yahay waayo gabaygu oo inta badan waa dadku maansadaas iyo murtida iyo maahmaahda iyo ayayba adeegsan jireen oo- oo hub u ahaa marka waana inta badan abwaanku wuxuu gabiyaa in haddii la- murtida ku jirta inuu u reebo dadka ka dambeeya ayaa haddana loo gabiyaa gabayaduna mataqaanaa waxay kala leeyihiin eh, munaasabadooyin ay kala gaara ayay leeyihiin munaasabadaas waxaa laga yaabaa inay xilli kale ay soo noqoto oo lasoo daliishado la yidhahda ninkii hebel ah ayaa munaasabadan ka gabayay gabaygaasuna tiriyey gabaygii markaa lasoo qaato sidaasaa marka keentaa gabayga abwaanku markaas ayuu gabiyaa oo wux ay kusoo dhacaan ama uu wax la kulmo ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casri ah waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casri ah oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir 4 isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan gabayga noocyo ma leeyahay mase halka nooc oo naqaano oo hoyaalay ah ayaa gabay la dhihi karaa gabaygu wuxuu leeyahay noocyo fara badan ayuu leeyahay marka isaga gabay marka la yidhaahdo waxaa hoos imaanaya geeraarada guurowga jiiftada masafada weglada dhaantada buraanburka shiribka heesaha shamalka waxaasoo dhan waxay hoos imaanayaan gabayga hoos imaanayaan furuuc ayaa la yidhaha iyagaasoo marka codad kala duwan loogu qaado oo qoloba ay wax leedahay marka isagu laakiin wuxuu caan ku yahay hoyaaladaas wuxuuna ku uga duwan yahay isaga inta badan waa laba lugaale oo halka beyd ayaa laba lugood leh meesha kuwa kale ayaa halhal luga ay leeyihiin ama ay gaagaab yihiin marka waxay isku bah yihiin buraamburka iyo guurowga gabayga iyo kulli waa isku bah waaye laba lugaaley ayaa la yidhaaha marka codka bisay ku kala duwan yihiin keliya soomaaliya gabaygu sal intee la eg ayuu ku leeyahay soomaaliya si baaxad weyn ama sal mug weyn ayuu ku leeyahay gabaygu waayo in aan la- waqti aan la xasuusan ayuu soo bilowday ilaa iyo hadeertaana weli waa la wadaa inta badanna soomaalida waxaa la yidhaahdaa waxay isku eh, fan yihiin ama isku suugaan yihiin eh, carabta dhinaca thaqaafada markii la yidhaahdo aada bay isugu dhow yihiin waa waxaa la yidhahdaa dadka labaad waayo ayaa la yidhaha weliba soomaalidu haddaanayba dadka koowaad ba aan ahayn sababtay tahay dadkii hore shan ninoo meel wada joogta shantuba gabyaa ayay noqon karaan haddii ay toban yihiinna laga yaabay sideed inay gabyaa yihiin labada kalena gabay qabad ay yihiin oo markaas waayo waxaana sahlayay dadka maskaxdooda oo freesheed oo qofkan markii la rabo in fariin loo dhiibo gabaygaas loogu dhiibo oo uu geeyo kii kale markuu kaasna gabyo uu soo xafido uu isla markaas uu tirinayo kusoo celi leeyahay markaas kusoo celina qaadaa laleeyahay sidaasuu marka maaragtay oo ay u ahaayeen marka sal fiican ayay ku leeyihiin ilaa iyo haddana way sii kobcayaan aadayna maaragtay ugu badan yihiin weliba dhinaca miyiga marka la yidhaahdo iyo dhinaca magaalada intabana weliba miyiga ay aada ugu badan yihiin Eh, waxaa kaloo jira in dadkii hore iyo dadkan hadda aanay weli isku maaso aanay ahayn oo dadka haddeer jooga aanay halhal dhifa ayaa way ku yar tahay dadka inta badan maasada tiriya laakiin xilligii hore markii loo eego qarnigii sideed tobnaad sagaaliyo tobnaad iyo bilaawgii qarniga labaatanaad oo kale waxawaaye dad waxaa la heli jiray aada maaragtay u yaqaana suugaanta oo aan waxna qori oqon waxna aanan akhri oqon oo sidaas mataqaanaa ku akrinaya oo iska shubaya taasoo keentay in markii dambe iyagii laga qoro oo markaas ay noqoto wax dee bulshada ay kaga tageen eh, abwaanadu tirinta gabayada qofku mihibo eeb uu siiyaa mase waa la baran karaa tirinta gabayada labadaba way tahay qof hibe ilaahay u siiyey way jirtaa oo burhaan lagu soo dejiyey way tahay oo qofkii oo iska shubmayo iska daldalmayo eh, wax saxana uu sheegayo hibena way jirtaahoo waxaa laga yaabaa inuu eh, waalidkiisii hore ama dhinaca abti ama dhinaca adeer ama dhinaca awoowe waxay noqotaba inuu hidde oo kala yimid oo markaas uu qoyskii hal qof ama odayga ama uu wax ka yaqaano hadhow ku reeba ilmaha dambe oo waalidiinta u yahay ayaa laga yaaba marka labadaba waa laakiin eh, midka barashada ayaa xoogaa aada moodaa inuu aada dadka uu u saameeyo waxaad baranaysa laftirkeeda waxay yihiin gabayadii hore la tiriyey unbaad dib u baranaysaa markaas waxaa laga yaabaa inaad adiguna sidaas aad gabayo kale aad ku corido oo abwaan markaas aa u noqoto Eh, qofna waa qofkaas iska shubaya oo iska daldalaya marka ninkan barta waxaa la yidhaha gabayqabadaa la yidhaha waayadan dambe oo qoraalada iyo waxaa la bartayna qof waxaa jira oo af soomaaliga hadduu si fiican u yaqaano eh, in badanna uu dhegdhegaysto suugaanta ama gabayada u dhegaysto isaga laftirkiisu inuu wax qoro oo markaas uu isku dayo oo uu erayo sameeyo alifo ee markaas uu yidhaahdo abwaan inta u geeyo yidhah, bal ii tafaftir kabacdi markaas uu sidaas ku barto oo sidaas ku qaado kaasna isagana maaragtay waa uu jiraa marka labadaba labadaba maaragtay waa way jiraan كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanayn ruuxii dhinac maro oo dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaq dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta alabraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista towxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan celinta gabdhaha daa kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqan celinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqan celinta wiilasha ee alabraar waxay ku taallaa xaafadda shir kore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqan celinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex الأبرار كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة waayahay qaybihii dambe ee markaan barnaamijkan soo gaarnay muhiimad intee la eg ayay u leedahay ardada in gabayada lagu baro goobaha waxbarashada ardadu xilliyadii hore gabayada loo dhigo way baran jireen weliba gabayada ayaa kala ah wixii ka horreeyey kontomaadkii kontonkii kun sagaal boqol kontonkii wixii ka horreeyey qoraal lama qori jirin waxba qofkuna hadduusan waxba qorin siduu wax ku bartaa way adag tahay gabayadu way yeelaan dadayn maskaxdooda ku jireen markii wax qorista la bartay ayaa la bilaabay in gabayadii dib loo qoro gabayadii dib loo qoray dadkii akhriyey iyaguna markaas way xafidi jireen oo maskaxdooda ayaa fresh aheyd laakiin waqtiyadan dambe marka la yidhaahdo gabayadii hore waxaad moodaa inay gabayo aada u dhib badan oo af soomaaliga dhibka badan lagu tirin jiray ayay ahaayeen taasoo keentay hadda weli wax ka nool yihiin inaanay bara karin ardada hadda joogta gabayadii dhexe ee markaa cabdulaahi suldaan timi cadde iyo axmed ismaaciil diiriye iyo raggii dandambe gabayadii ay tiriyeen ayaa waxay ahaayeen kuwo xoogaa markaas la fahmi karo kuwii kasii dambeeyana iska badaa gabayadii abshir bacadle gabayadii gabayo badan oo sidaasa iyaguna aada u sahlan yihiin oo waa waa la baran karaa laakiin ardayda maanta joogta ayaa waxay yihiin kuwo maskaxdoodu aanay usoo jeedin inay bartaan gabaygii haddii la yidhaha lagu qasbo la yidhaha gabaygan ka bax oo soo qor waa soo qoraya waana ka baxayaa laakiin dhibay ku tahay bil dhan a laga yaabaa gabay labaatan beyda inuusan maaragtay soo baran oo hateer laftirkeeda ayaan khaatir bilaahi ka taagannahay ardayda hadda aan waxu dhigno inay xafidaan suugaanta marka taasina waxay u keenaysaa in hadhow imtixaan haddii looga keeno loogu keeno oo meeshii cad uu ka tago sababtay tahay waxyaalo kale oo kasii maaragtay ama fudud ama ayaa mashquuliyey ilmihii heesahan la dhegeysanayo waxyaabahan maaragtay muusiga ciyaaraha waxaasaa maarata mashquuliyey markaasaan lagu karinba gabaygan baro marka aaday u dhibaysaa dhalinyarada maanta maamulada iyo goobaha waxbarashada ee haatan jiro ma kula tahay inay ardada ku qasbi karaan in ay bartaan afkooda iyo gabayada soomaalida horta haddii la yidhaahdo ha lagu qasbo waxaa laga yaabaa inuu inuu isagaba tagaba iskoolkii ee uu markaas kuwo badan aad tiraahdo maxaa idinku dhacay oo la akri weydeen maadadan waaba nacbinaaba annaga gabaygaasaana noo diiday oo aabana nacbaysiiyaba meeshuu dhihi lahaa bal si tartiib tartiiba maaragtay hal- waayo macalinka dhigaya laftirkiisa haddii uu deeqsiiyo oo cod u saaro oo iyagii dha- maaragtay ku tirtirsiiyo oo la yidhaahdo war sidaas u fudud yahay sidaas u qaada oo sidaas u dhaha laga yaabaa ardada qaar ka mida inay isku dadayaan laakiin hadduu markaa xiisada soo gasho uu hore ka baxayo uu leeyahay waxaas gabay dhegeysaa lagu leeyahay markaasuu iska sii baxaya nacaybka ay u qabaan waana ardada dhan waaye meel meelo qaar mooyaan oo aada maarata maamulada iyo macalimiinta loo sheego la yidhaahdo ha lagu qasbo si looga dhegeysto marka way jiraan iyaguna laakiin ma badna barashadooda waayahay abwaane xilliyadii horeeta waxaan arki jirnay abwaano markay abaar jirto markay colaad jirto markay dagaala jiraan gabayo ka tiriyo oo ama dadka ku heshiisinayo ama colaadda ku kicinayo maxaa loo waayey ayay kula tahay hadda in een, abwaano aan helno ka hadlo waxyaabaha casriga ah hadda Ee, waxaa loo waayey xilligii hore abwaanadu waxay hay- waxay joogeen xili nabadeed marka wixii yaroo dhaca abwaanku waa ka gabayaya haddii colaad la joojinaya ay tahay haddii nabadoonnimo tahay haddii qolo la kicinayo ay tahay haddii qaran la kicinayo ay tahay intaba wuxuu joogay xili uu uu maaragtay uu firi u yahay sugaantiisa laakiin xilliga maanta la joogo waxaa la yidhaha inan iyo abeesaba afkooda u dhintaan se- suugaantuna waa seef laba af leh ama aday ku dilaysaa ama adaa wax ku dilaya haddii aad markaa tiraahdo wadciga maanta joogaan ka gabyaya ja waxaa laga yaabaa inaad meel taabato meesha aad taabatana waa lagu taabanaya sidaa darteed ayaa abwaanadii ay u joojiyeen qaarkood wixii la guubaabinayey iyo wixii mataqaanaa la kicinayey iyo intaasoo dhanba isagoo ilaalinaya yaadan maaragtay adigu dhibaata iyo kaa soo gaarin suugaantii aad tiriso raxada dunidu waa naftii cid kastoona maqlaysay aan runta caadka ka qaadne cugta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaallada camiran caasimada dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malaha ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku-daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale caliyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c p c iyo weliba biochemistry raajiya casriya iyo farmashiye ay taallo dawas tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaarayste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulis afar labaatan ka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale caliyaale hospital waxa uu ku yaalla dhanka waqooyi ee isgeeska sanca ama wixii farinta dheer waxaad ka dhex xiriirtaa eber lix hal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
waayahay een, abwaane abwaanadii horeeto gabayo badan ay ka tiriyeen een, waxbarashada ama macalinka ama muhiimadda ay ardaynimada leedahay maxaan horta gabayadaas ka haynaa Ee, waxaan rabaa inaan usoo qaado gabay la yidhaahdo qiimaha baraha oo uu tiriyey allah u naxariistay xaaji ahmed xaaji aadan axmed afqalaa aan oran karno wuxuu ahaa abwaankii ugu da-da weynaa abwaanada soomaaliyeed oo la yidhaahdo boqol shan iyo toban ilaa boqol iyo labaatan sano ayuu noolaa kun sideed boqol iyo lixdan iyo labadii ayuu dhashay kun sagaal boqol sideetan iyo labadiina wuu dhintay gabaygan ee uu tiriyey qiimaha baraha uu ku sheegayo oo wada kulminaya macalinkii ardaydii iyo waxbarashadii wuxuu tiriyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii marka wuxuu kaga hadlayaa qiimaha baraha iyo waxbarashada iyo baruhu ee, inuu lafdhabar u yahay nolosha ee, bini aadamka oo sanco kasta oo adduunka jirta macalin unba maaragt ayaa u ahaa aabbo u ahaa Een, waayahay abwaane aad baad umahadsan tahay ugu dambeyntii ayaan soo gaarnay een, si aan u helno arday afkii soomaaliga si wanaagsanna ugu hadasho si wanaagsanna u qorto maxaa talaa usoo jeedi lahayd Ee, waxaan tala usoo jeedinayaa suugaantu waa waxyaabaha inta badan aada loo adeegsado markii soomaalida aan nahay Ee, de duruustana waa lagu qaataa waxa loogu qaadanaya- qaadanayana waxa weeye inay ardaydu ogaato suugaantii hore suugaantii dhexe suugaanta dambe macaanida ku jirta iyo waxyaabaha ay xambaarsan tahay iyo abwaanadii hore siday usoo tiriyeen iyo ulajeedooyinkii markaas ay ka lahaayeen suugaantii hore waxay taabanaysay dhaqanka iyo bey-ada iyo nolosha bini aadamka tii dhexe waxay taabanaysay eh, gobonimo doonkii oo loo soo halgamayay xorriyadda iyo dowladihii markaa jiray iyo gumaysala dirirkii waxyaalahaasoo dhan suugaantii laga tiriyey ilaa ay hadda eh, gumaysigii waa joogaa xorriyaddii waa qabyo marka waxyaabihii laga tiriyey in wax lagu sii daro ayaa loo baahan yahay taasna in la fahmo oo la barto waa loo baahan yahay sababtay tahay abwaanadii hore way tageen waa in abwaano kaloo cusub ay bedelaan yaa abwaanada cusub ee bedela waa ardaydan kuwa hadda jooga ayaa laga rabaa inay iyagu abwaano ay noqdaan waxayna ku noqon karaan inay suugaantii hore raatraac ku sameeyaan tirinteeda oo ay bartaan si ay usoo deliishadaan xataa marka waxaan leeyahay maadada soomaaliga ee suugaantu xambaarsan soomaali iyo suugaan ayaa laysku yidhaha maadadaas magacaa xambaarsan maadooyinka ayay ka mid tahay weliba way ka facweyn tahay wayna ka raandhiis badan tahay oo ka faa'iido badan tahay sababtay tahay waxay ku baraysaa dalkaagii iyo dadkaagii iyo noloshaadii iyo dhaqankaagii iyo miyiga iyo kii magaalada intaba way ku baraysaa adigana way ku horkacaysaayo gabayo badanoo waxaa jira guubaabo oo diinta ka hadlaaya aakhire ka hadlaaya adduun ka hadlaaya dardaaran ka hadlaaya wax walba ka hadlaya ku jira marka adigana waxay kuu tahay wacdi iyo waano iyo garasho inaad u yeelato marka barta ayaan leeyahay oo berri macalimiin saa u noqotaan oo maadadan loo dhigo hadda maadadan soomaaliga ama suugaanta la yidhaahdo waa agoon waaye macalin looma hayo oo nin fiican oo- oo mataqaana ama abwaana ama macalin maahir ku ah oo yaqaana suugaantii hore iyo midii dhexe iyo middan dambeba intaba lama hayo haddii uu jirana waa hal iyo labo sidaa darteed ardayda ayaa laga rabaa inay iyagu sidan xatay u bartaan xataa ama macalinkooda sidoo ugu dhigayo u bartaan in ayaguna tadbiiq ku sameeyaan oo ay berri ka maalin la helo macalimiin maadadaas aada maarata ugu fiican intaas ayaan kula dardaarmaya insha allah guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan ku soo qaadanay macluumaad kala duwan waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo cali ah intaa toddobaadka dambe aan ku kulmi doono barnaamij midkaan lacayna waxaan idinka tegaynaa gabaygii abwaan xaaji axmed afqalooc waxaana noo marinayo abwaan tima cadde nabadgelyo hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hooye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hooy oday waaya aragaanahoo ayni weyn jiraye markaad oodka bootahay tashigu waa inka maqaane wixii dana abwaana gartee inama waa mooge inaan anigu idin waaniyaa waa umuur xaqe ardayahay aqoonsada cilmiga aafo waa jahale ijtihaada idinka horkicii aradka soomaale akhlaaq xumo iska ogaada waad ku ambanaysaane ma aflaxo ilmaha caasiyo edebta diidaaye haddii aadan akramin macallinku kuma uursamaaye waa niman ammaan loo xumaan laga ilaashaaye ixtiraam la-aan lagama helo aayo iyo khayre waa kuwa ilays meel mugdiya aad ku aragtaaye waa kuwa afkaad ku hadashiyo hor hadal liisaane waa ubaxa kii korinayo aaminka ahaaye waa amalka nolosha dambood ku isaraxdaye waa ilo biyo lehoo ninkii oomay ka cabaaye waa kii xisaan ku falo aadmi kaa dhigaye waa kii abaalku wiliyo lama ilaawaane waa kii aqoontiyo cilmiga kugu abbaahe sida qamarka ogaada jiro ku iftiimiyaye iyaga abuuraya sancada lama ogaadeene ihaanada ma doonayo waxaan laa'iq u ahayne haddii aad aslub yeelato dhowrtu amarkiisa asmac bara haliibaantu waa inaad adeecdaaye